wdal wضaciifu sayidaani wa yunus alqawiyu luliyaani ninka mxuah mucaawiyat daal nin la yidhaah baa jira oo dalaalkaana sadka loogu bixiyay ahayd jid buu ka luma isagoo musaafir ah mxuaha adضaciif ninkaas isagana la yidhaaho cabdullahi ibn maxamed adaciif daciifi jismi buu ah marka daciifkaas inuu daciif alxadiid ahaabaa loo qaadan hadda sabti loogu bixiye labadaa ninba laba sayid weeyaan yunus alqawi ninka la yidhahna isagu daciif buu ahaa marka kolkan qawigiisa markii la maqlo waxaan jeeda yunus alqawi daciif buu ahaa xadiidka daciif buu ku ahaa marka qawiy ljismi buu laakiin ahaa wyunus اkadubu wahwa mubtinu wyunus الصadiiqu wahwa mubtin yunus اlkaduub marka isagana muxuu ahaaye nin wuxuu ahaa mutqin ahoo saduuq ah yunus saduuqna cagsi buu ahaa marka mid walbaba sababta ugu baxday iyo wax loogala jeeda iyo waa in la ogaado almu'talifu wاlmukhtalif ahamu anwaaci اxadiiثi ma talaf haطn walakin lafduhu qad اkhtalaf almu'talif kaasaa la yidhaha waana min ahami anwaaci alxadiid weeyaan waxaa weeye ka dhigaalkiisu isku mid yahay lafdigiisu kala duwan yahay wa julluhu yucrafu binnaqli walaa yumkinu fiihi daabitun qad shamila mucdamkiisa waxaa lagu garan karaa buu leha naqliga qaacido caam ah oo lagu garto oo afraadiisa lagu gartaase male awalu man sanafahu cabdulghani wadahabiy aakira wadahabiyu aakhiran uma cuni biljamci fiihi alxaafiظ ibnu xajari faja-aya jaamicin muxariri wuxuu leeyahay muxarari wuxuu sheegaya marka raggii wax ka alifay cabdulqani ibnu saciid almasri ayaa ugu horreeyey akhiiran markaa zahabi ba isna ka alifay waxaa haddana isaguna alifay alxaafid ibn xajar alxaafid ibn xajar kitaabkiisuna marka ammaanaya wa hadihi amhilatun mima اkhtasar ibnu salaxi maca ziyaadaatin ukar kuwan soo socda waa amhilo intuu ibnu salax soodo la qisay ah iyo ziyaadooyin aan ku daray bakriyuhum wbnu jurayjin asfacuu wajaahiliy wajaahiliyuun wagayruhum asqacuu wagayrun asqacuu asqac iyo asfac ayuu kala farqinayaa oo muxuu ahaaye intaas mooya inta kale waa asqac ayuu leeyahy kuwaasuse iyagu asfac weeyaan asfac albakri waa asfac ibnu shurayx waa rijaal jaahiliyuun intii kalete marka iyagu waa asfac usayd bاdmi wbالتصغيir bn abi اljadعاء wاlxudayri وأkنafi uxayxati وfaclbة وbn abi إyaati فيma hdbه وraafici saacidaة وzاfiri kacbi وyarbuuci ظhayri caamiri ثuma abu cqبة mع tmimi وjdi qaysi صaaxiب tmimi xudayr iyo xusayn ayuu kala farqinaya marka xudayr intan ragga aan soo marray abayaalkooda ajdaadood ayaa xudayr la yidhaahaa wixii kalete ama waa xusayr ama waa xusayn usayd baan ujeeda usayd waa mid kale she usayd iyo asiid buu kala farqinaya marka kuwan aan soo marray wixii aan ahayn waa waa asiid kuwanse waa usayd ka usayd ibn xudayr xule usaydun usayd bidami watasir buu ku sugnaaday ibna abiljacdaai abna abiljacdaa abiljacdaa iyo xudayr iyo kuwa soo socda abnaadoodii marka usayd ibn abiljacdaa iyo usayd ibn xudayr iyo usayd ibn qunays usayd ibn uxayxa kulligood marka kulligood waa wada usayd intaas wabna abaa asiidin alfazaari wabna aliyin wabna cali wahaabitin bukhaari xule wakna ku kumiyo alfazariya abasiid kumiyo wabna caliyin wahaabitin iyagana maxaa asiid iyagana dheh marka caliy ibn asiid iyo haabit ibn asiid ayaa la yidhaaha maxaa asiid ibn cali iyo asiid ibn haabit uma bn ciisa ibn ciisa isaguna waa asiid maya uma bnu ciisa wahwa fardun amana wagayruhu umayatun aw aamina amana iyo aamina iyo umayu kala farqinaya marka ninka ibnu ciisa la yidhaaha amanat ibnu ciisa nin la yidhaaha kaliya jira wixii kalese waxaa weye ama waa umaya ama waa aamina wuxuu leeyahy ibnu ciisa ibnu ciisa amanatun weeyaan wa huwa fardun waa mid keligiisa wax la wadaagsan aanu jirin wagayruhu umayatun aw aamina muxamed bnu atash asamcaani bitay washini bilaa tawaani atash iyo anas buu kala farqinaya marka ninka maxamed ibn atash asamcaani la yidhaha aabihii keliya iyo atash waxa la yidhaha jira wixii kalete waa anas ashwabu najlu cutbata wlazhari wawaalid wawaalid alxaarisi uma iqtasiri afwab iyo ayuub buu kala farqinaya marka wuxuu lehay afwab najlu cutbata waalazhari wawaalid alxaaris saddexdaas weeyaan afwab ibnu cutba iyo afwab ibn alazhar iyo xaaris ibn ibn afwab aabihi uma iqtasir ku gaabso saddexdooda keliya ku daa wa abawaa caaliyati wamacshari udaynatin udaynatn xamaad udaynatun xamaadu baraa alkuri baraa iyo baraa yuu kala farqinayaa marka afartan tabanin ee halkan uu ku sheegay mooyaane intooda kale waa wada baraa kuwan iskasa waa wada baraa abu caaliya iyo abu macshar iyo udayna iyo xamaad intaasu waxa wada weeyaan waa wada baraa intooda wixii kalese waa baraa ilaa bukhaara nisbat lbukhaari wama min alansaari النجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من من ينسب الأول بالإجماع بخاري كلك الإله هو نسبة إلى بخارى نجاري كلك الإله هو وحي أنصاري ودوا النجاري ونسبة إلى بني النجار صحابة يتابعين أنا واحد بخاري الإله كمجره والد رافع وفضل كبري خديج أهمل غيره وصغيره khadiij iyo xudayj ayuu kala farqinayaa marka wuxuu leeyahay raafic ibnu khadiij saxaabiga aabihii iyo fadl ibnu khadiij aabbahood waa khadiij oo jamaca iyo takbiir oo khadiij la yidhaaho wixii kalete waa xudayj sida mucaawiyat ibn xudayj kabir yani waa dudi tasqiir mukabar ka dhigay musaqar ka dhigin khudayj hadihin ayb xiraashun ibnu malikin kawaalidi ridciyin ahmilhu bigayri zaa'idi xiraash iyo khiraash ayuu kala farqinaya marka wuxuu labadan tadanin waa wada xiraash wixii kaleta waa khiraash marka xiraash ibnu malik kawaalidi ribciy ribciy ibni xiraash sida aabihiis oo kale ahmilhu dhibictir bغayri zaydin adigu waxba kale kusi darin labadoodas keliya ay yihiin ks marka waa khilaash kul qurashiyin xizaamu wahwa jam wama fi lansaari xaraamu min calam xizaam iyo xaraam buu kala farqinaya wuxuu le wax alle wixii qurashiyihina waa xizaam waana fara badan yihiin wahwa jamun yani wahuwa kasiir wama min alansaari min calamin fahuwa xaraam uhmila laysa gayru alxudayru abu usaydin gayruhu khusayru marka khusayr iyo xudayr hadduu kala farqinaya kolkii hore usayd buu ulajeedada ahayd marka wuxuu leeyahay uhmila waa la ihmaaliyey alxudayru yani waa la dhibic tiray ha lagama dhigin xa baa laga dhigay alxudayru abu usaydin ahaa laysa gayru marka kuma banaan ihmaal ma wax kale kuma banaana غayruhu khudayr ee khusayr weeyaan marka khudayr halkaa nin keliyaa jira ciisa wamuslimun humaa humaa xannaatu waintasha khabaatu aw khayaatu labadaa nin ee la yidhaaho muusa iyo ciisa midkood walbaba xannaat iyo iyo khabaat iyo khayaad ayaa la yidhaha marka saddexda sinaacada inay samayn jireen baa soo xanaad waa baayicu lxinta ama baayicu lxanuud xanuudka dawada dadka dhintay la mariya khabaadna waa baayicu lkhabad khabadkuna waa caleenta geedaha laga soo jafay ee xoolaha la siiyo khayaadna marka waa dharka kulka dharka turo midkaad walba haddaad doonto ama ama xanaada ama khabaada ama khayaada wasif abaayibi biljurayri biljariri ibna sulaymaana وبالحريري طيب isagana midkaa doontaba dhe ama xariiri dheh ama jariiri dheh ninkaas la yidhaha abutayib ibnu sulaymaan jariiri ku sifee ama xariiri ku sifee labadu marka isagu mutawin wey walaysa fi ruwaati bilihmaali wasan siwa harunin ilxamaali xamaal iyo jamaal buu kala farqinaya wuxuu leeyahy wax xamaal la yidhaaho aan haruun aan ahayni kuma jiro inta kale waa wada jamaal الخضري محمد بن حسن ومن عداه فضل من وسكني خضري خدري وكلا فرقنا يعني كان محمد بن حسن لله وخضري وحي قال سوى خدري وضمئي سكون له علي الناجي والد دؤادي وابن أبي دؤاد الإيادي دؤادي يا داوود أيو كلا فرقنا يا حليه نكاس محاهي layidhaaho caliyun innaaji layidhaaho aabihii du'aad baa la odhan jiray marka caliy ibnu du'aad innaaji weeyaan axmed ibni abi du'aad aliyaadi ninkii muctaziliga ahaa dhiwlowga ahay ee a'imada ku dhibay ahaa fii masalati khalqi lqur'aan axmed ibni xambal iyo isagana axmed ibni abi du'aad ayaa la odhan jiray wixii kales marka waa daawud adbayri isxaaqu waduraydi naxwiyuhum wagayruhum garandi saddexdaasu kala farqinaya bayri iyo duraydi iyo garandi marka wuxuu leahay isxaaq adayri baa isaga la odhan jiray abu bakr ibn abi durayd ee ninkii naxwiga ahaa adiibka ahaana isna waxaa la odhan jiray duraydi wixii kale marka waa garandi bilfatxi rawxin saarifun wawaahimu man qaala duma rawx ibn alqasimi rawx iyo ruux ayuu kala farqinaya marka wuxuu leeyahay ruwaada qudamada kulligood waa wada rawx oo kor dhaban qaarkiida rawx ibn lqasim ra'diisu waa godan tahayse waa ku gafay ayuu leeyahay rawxun rawx bilfatxi ayuu ku sugan yahay wahuwa saarifun yani qadiim mutaqadim weeyaan waa waahimun ku gafay weeyaan man qaala qofki yidhi dumma god ama dumma waa la goday rawxun ibn lqasim rawx ibn lqasim waa ruux qofkii waa ku gafay ibn zabiri صaaxibu wanajluhu fi lfatxi wlkuufiyu ayضa milhu zabir iyo zubayr ayuu kala farqinaya marka saddex nin mooyaane wixii kale waa wada zubayr ayuu leeyahay midka hore marka waa saxaabiga cabdiraxmaan ibn zabir eekii kusoo aroray xadiikii xadiid alcusayla iyo wiilkiisa isna zabir la odhan jiray maxaa quradii labadaba bani qurayda ahayd iyo nin kale oo kuufiya kuwaas keliya zabir layidhaha intii kale soo wada zubayr ayuu leeyahay ibn zabir cabdiraxmaan ibn zabir saaxibun saxaabi weeyaan wanajluhu isagiio aabihii wiilkiisuba bifatx ayay ku sugnaadeen wlkuufiyu ayضan miluhu isaguna waa zabir asafru bsukuni fi lasmaai wlfatxu fi lkunaa bilamtira safr iyo safr ayuu kala farqinayaa marka wixii safri ah waa wixii ismi ah wixii kunyaasi abusafr layidhaho isagu waa fatx mri wa cabdالlahi najda salma bilkasri maca qabiilaة mukarama wاlkulfu fi waalidi cabd اlkhaaliqi wاsulamiyi lilqabiili waafaqi kana wuxuu kala farqinayaa salama iyo salima marka wuxuu leeyahay saddex nin iyaga waxood waxaa weeyaan waxa loo nisbeeyaayo waa salima salima weeyaan ilaanta hoos dhaban tahay midna oo khilaaf baa ku jira marka wuxuu leehay camru wacabdullahi najla salima waa ibnaa salima weeyaan ninkii muxuaha camru bnu salimata aljarmi ninkii wiilkii yaraa ee tolki tukin jiray ah waxaa la yidhaaha marka waa camru bnu salima walaalkiina waa sidoo kale waa cabdullahi bnu salima bilkasri maca qabiilatin mukarama oo qabiilo ansaariya muxuu ahay qabiiladii ay ka dhasheen mucaadi bni jabal iyo kacb ibni malik iyo iyaguna waa banu salima bani salima diyaarakum tuktab aafaarukum kuwa nabigu alayh salaa slam ku odhan jiray waa salima iyaguna wlkulfu fi waalidi cabdilqa cabdilkhaliq cabdilkhaliq aabihii ma salima buu ahaa cabdilkhaliq ibnu salima wey mise salama taasaa khilaaf ku jira wixii kalese marka waa salama salamatu bn alakwa iyo salamatu bn abi salama iyo umu salama iyo kulli waa wada salama wasalamiyu lilqabiili waafiqi wuxuu leeyahay banu salima kuwaan soo sheegnay marka waxa loo nisbaynayo waxaa la odhanayaa salami baa la odhanayaa oo laamta laamta waa la kor dhabayaa sidii salama wixii loo nisbaynayo oo kale ila qaacidada tasqiirka iyo xagga naxwada sidaa keenaysa waafiq fatxan fatxo ku waafaq oo kii salama waafaji waman yaksirhu laa yucawal qofkii hoos dhaba oo salimi baa la odhanaya oo yidhi laa yucawal lama cuskanayo ra'yigiisa lama cuskanayo buu leeyahay uma salaamu kulluhu mufaqalu ila aba alxabri maca albikandi bilqulfi wabni uktihi maca jaddi abi cali abi cali wاnasafi wasayidi wabni abi xuqayqin zi tahawudi wabni muxamed bni naahidin wafi salaam ibni mishkamin khulfun qufi salaam iyo salaam ayuu kana kala farinaya salaam iyo salaam ayuu kala farqinaya wuxuu leeyahay salaam intan tada un baa salaamka oo laamtu mukafafa ay tahay wixii kale waa salaam marka wuxuu leeyahay uma salaamun kulluhum mufaqalun mid la shaday oo salaam la yidhi weeyaan ilaa abalxamr xabri caalimka cabdullah ibni salaam saxaabiga ah aabihii mooyaane maca albikandi maca abilbikandi ninkaas muxuu ahay maxamed ibn salaam albikandi laylaah bilkulf khilaaf baa markaysa ku jira wabni uktihi walaashii wiilkay dhasheen isagana waa sidoo kale maca jaddi abi caliy abi cali aabihii abi cali jadkiisana waa sidoo kale wnasafiy wsayidiy wabni abi abilxuqayq salaam ibni abilxuqayq yahuudigii isaga khaybar lagu diri jiray zibtahawud ee yahuudnimada saaxiibkaha wabni muxamed ibni naahir salaam ibni muxamed ibni naahir wa fi salaam ibn ibni mishkam ulfun kufiya khilaaf salaam ibn mishkam isaguna yahuudi ahaa isagana khilaaf baa ku jira ima salaam ibn abi xuqayq buu ahaa mise salaam ibn abi xuqayq lakin isaga inuu muxuu ahaye salaamatu mawlaatu binti caamiri wajadu kufi wajadu kufiyin qadiimin aakiri salaama iyo salaamo marka kala farqinaya laba qof mooyaane marka wax intii kale waa salaama salaamatu mawlaatu binti caamir binti caamir jaariyadeedii salaama la odhan jiray wajaddu kuufiyin qadiimin aakilin yani naaqilin lilxadiid raawica mid nin ruwaada ka mida oo kuufi oo qadiiman isagana jadkiisa waxaa la odhan jiray muxuu ahay salaama shiriinu niswatun wajaddun taani muxamed ibni axmed aljurjaani siriin iyo shiiriin buu marka kala farqinaya marka wuxuu leeyahay wixii haweenihi waa shiiriin wixii ragana waa siriin ilaa ninkan kada hawogiisa labaad mooyaane marka wuxuu le shiiriinu niswatun haween weeyaan iyo wajadun thaanin awow labaad oo limuxamed ibni axmed aljurjaani marka muxamed ibni axmed ibn awogiisa labaad baa marka maxamed ibn axmed aljurjaani awogiisa labaad isaguna waa shiriin sida haweenka oo kale wixii kaleto waa siriin sida maxamed ibn siriin oo kale asamiriyi sheikhu najla xambali wama adaahu faftaxan wataqili samiri ama samiri iyo samari labadaasoo kala farqinaya samari oo miimtuna kor dhaban tahay ra-duna shidan tahay iyo samiri miimtuna hoos dhaban tahay ra-duna khafiifo ay tahay marka wuxuu leehay asamiriyu shaykhu najli xambal axmed ibni xambal muxuu ahay shaykiisii waa saamiri wamaa cadaahu wixii ka soo harayna faftaxan kor dhow miintiisa wasaqil ra'ahu faa'idiisana shad wafsil ubaya bna cimaarata faqad wacasalin wacasalun wabnu lakwanan farad cimaara iyo cumaara uu kala farqinaya marka saxaabigii ubay bni cimaara la yidhaaho mooyaane wixii kale waa wada cumaara sida kunyat lbara ibni caazib abu cumaara baan leenahay iyo umu cumaara iyo casal iyo cisl buu kalena kala farqinaya marka ninkaas la yidhaaho casal ibnu zakwaan qofkaa keliya baa casal ah wixii kalena waa wada cisl fi lbasrati alcayshiyu wlcansiyu bishaami wlkuufata qul cabsiyu cayshi iyo cansi iyo cabsi buu kala farqinaya buldaanta yuu kala raacinaya waxa ahlubasra ana waa cayshi wixii alshaamana waa cansi wixii ahlukuufana waa cabsi binuuni walicjaami qul hannaamu ilaa abaa aliy bna ilaa abaa caliy bna casaan hannaam iyo casaan buu kala farqinaya wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaahaa hannaamun hannaam dhe binuuni walicjaami xaalu ku sooya kullu hannaamin hannaam oo dhaniba yani sidaas u dhigan oo dhaniba binuuni walicjaam ayuu ku sugnaaday ilaa abaa caliy cali aabihiis mooyaane ibna casaan caliy ibna casaan aabihii mooyaane wixii kale waa wada hannaam qamiirun binta camrin laa tusagiri wafii khusaacata kariizun kabiri qamiir iyo kumayr buu kala farqinayaa oo haweenaydaa qamiir binta camrin la yidhaaho zawjatu masruuq ibn alajdac waa qamiir iyada wixii kale marka waa kumayr ka kalena marka uu kala farqin kariis iyo kurays marka wuxuu leeyahay wixii khusaaco ah waa kariis wixii qabaa'il kale ana waa kurays sida muxuu arwa bintu kurays umu cusmaan ibn cafaan iyo kale wa najlu marzuuqin rawow musawara wabnu yaziida wasiwa wabnu yaziida wasiwaada miswaru miswar iyo musawar ayuu kala farqinayaa marka musawar laba keliyaa jira wixii kalese marka waa miswar ayb wuxuu leeyahay wanajlu marzuuq marzuuq wiilkiisii ra-ow waxay arkeen musawaran musawar inuu yahay wabnu yaziid ibnu yaziidna isaguna waa sida sidoo kale musawar ibnu yaziid wa siwaa daa labadaa waxaan ahayna miswar weeyaan sida miswar ibnu makrama oo kale iyo weeyaan ayb kullu musayabin kulu musayabin fabifatxi siwa abi saciidin faliwajhayni xawaa musayab iyo musayib ayuu kala farqinayaa o saciid ibni musayib aabihii wixii aan ahayni waa wada musayab oo fatxa ah saciid aabihiisa labada wajba isagoo ku banaan yihi inkastoo la yidhaaho uu diidi jiray musayab in la yidhaho waa ka abaartami jiray oo sayab allahuma sayab abi yuu odhan jiray haddana labadaba waa loo maqlay abu cubaydatin bidammin ajmacu zayd bn zayd bnu akrama siwaahu yumnacu zayd bni akhzamin siwaahu yumnacu cubayda iyo cabiida buu kala farqinaya marka wax alla wixii kuniya abu sidaa la yidhaaho waa abu cubayda abu cabiida wax la yidhaaho ma jiro marka wixii asmaada ah cabiida waa jiraan laakin wixiiba kuniya oo abu cubayda ah abu cabiida isagu ma jiro akram iyo akhzam buu kalena kala farqinaya wuxuu leeyahay zayd aabihii waa akhzam wixii kaloo dhanina waa akram zayd bnu akhzam zaydu zayd ibnu akhzam weeyaan wa siwaahu siwaahu hayruhu yumnacu akhzam lama odhanaya in akhzam laga mancinaya walaysa fi ruwaati min xudaynin ilaa abaa sasana min xusaynin ninkaas xudayn ibn lmunzir la yidhaaho abu sasaan loo yaqaano mooyaane wax kale xudayn la yidhaaho waa dog ma jiro walilqabiili nisbat lhamdani wa baladin acjama bila ilkaani hamdani iyo hamadani labadaasuu kala farqinaya marka qabiila wixii loo nisbeeyo waa hamdani oo daal muhmalana ah intuna reeban tahay wixii beledka ajamiga iiraan loo nisbeeyana waa hamadani ama hamadani kulli miintu waa qardaban tahay marka wax alla wixii ruwaad ee mutaqadimiinta asxaabada iyo atbaacdii iyo kulligood waa wada hamdaani waxa hamadani ihi mutaahiriinta marka ku jiraan fi lqudamaai daka aalibu wada fi lqudamaai daka haalibu wada fi laakhiriina fahuwa aslu yuxtada ula daka midkaas hamdaaniga ihi haalibun fi lqudamaa wuu ku fara badan yahay mutaqadimiinta wada kan dambo hamadanigiina fi laakiriin fi laakhiriin fi lmutaakhiriin fahuwa aslun yuxtada waa asl la raacbaa qaacida la raaca weeyaan wa min huna wa min hunaa khasa saxiixa aljucfi likuli ma yaati bihi muwafi intan halkan laga bilaabo intii hore caan bay ahayd mutalifki mukhtalifka caan bay intii hore ahayd halkan laga bilaabo ilaa meel dhexe oo muslim uu ka bilaabi doonana waa bukhaari wuxuu khaas wa kasa wuxuu ku khasisay بن صلاح من هنا halkan laga bilaabo صحيح الjuعفي لكل ma yأتي bه wa isa ku yimaada mتلفki mتلفka mwr isa waوfiyey ayb فأخyف فأخيف جد مكرز والأقلح كنية جد عاصم قد قد نقحوا يقول لك أخيف هي أحيف هي أحنف وكلا فرتنية مركز الأخيف مكرز أووي وأخيف وحكى لنا نجره أقلح يا أقلح بعضنا كلا فرتنية وكلية عاصم ابن أبي الأقلح ninkii saxaabiga ahaa yom rajici la dilay mxaahay shinida iyo ilaahay xoonkii uu ku madaxiisii ku waardeeyey awugaas marka wuxuu ahaa aqlax u ahaa wuxuu kale marka waa aqlax wakulu ma fiihi faqul yasaaru ila aba muxamedin bashaaru yasaar iyo bashaar buu kala farqinaya muxamed ibn bashaar bundaar aabbihiis mooyaane wixii kale bukhaari ku jiraa waa wada yasaar leeyahay almaazaniy wabnu saciid alxadrami wabnu cubaydillaahi busrun facalabi busr iyo bishra iyagana kala farqinaya marka wuxuu leeyahay cabdullahi bni busr almaazini isagiyo aabihiiba iyo maxaahaye saciid ibnu busr alxadrami iyo ubayd maxaa busr ibnu cubaydillaah intaasba waa wada busr saddexdaas waa busri ee kalena waa bishr wabnu yasaarin wabnu kacbin bushayru waqul yusayrun fi bni camrin aw usayr bushayr iyo yusayr ayuu kala farqinaya marka wuxuu leeyahay wabnu yasaarin ina yasaar iyo wabnu kacbin qul fiihimaa bushayr bushayr ibnu kacb iyo bushayr ibnu yasaar dheh waqul fi bni camrin ibni camrina waxaa tidhahaa usayr ibni camrin ama yusayr ibni camrin abuu basiri saqafi mukabaru wabnu abilashxati nuunan sagaru basiir iyo nusayr labadaasuu kala farqinaya marka wuxuu leeyahay abu abu basir athaqafi ninkii saxaabiga ahaa ee fidaa'iga ahaa waxaa weeyaan mukabarun mukabar weeyaan lama tasbirinayo busayr ma aha waana ba waana mukabar ayb wabna abilashcar sagaruu way tasdiiriyeen nuunan xaalu kusooya marka nusayr ibn abilashcar way kankada yaxya wa bishrun wabnu sabaaxin iraq bazaarun bazaarun wanasri binuuni binuuni carab marka ka hore wuxuu kala farqinayaa bazaaz iyo bazaar leey yaxya wa bishr wabnu sabaax intoodaasba waxaa weeyaan bazaar weeyaan biraa'in xali ku sugan yihiin bazaar weeyaan wixii kale marka waa bazaar wاnasriyu binuuni cara malikun ab malikun ab malikun cabdulwaaxidin malikun cabdulwaaxidi tumayla kunyatu yaxya gayruhu numayla marka waxaa beytkii horukaas la socdaa waxaa weeye nasri iyo basri ayuu kala farqinaya marka nasri intan kada soo socota mooye intooda kale waa wada basri ayb basriyun basri wey maxaa nasriy binuuni calaa malik wa cabdilwaaxid wاnasriyu cara yani khalaa binuuni yani can nuun nuun buu ka khaaliyaha waa basri waxa le wixii bukhaari ku jira ee sidaa u qoranu nuun muwadalahu waa wada basri weeyaan maxaayey ilaa kuwan kale soo socda mooyaane malik saxaabigii maxaa malik ibn aws annasri ahaa iyo waa cabdulwaaxid tumayla iyo numayla haddana kala farqinaya wuxuu leeyahay tumayla waa kunyatu yaxya marka abu tumayla la yidhaha gayruhu numayla wixii aan isaga ahaynna waa numayla اسم أبي الأيثم تيهان واسم أبي صالحهم نبهان نبهان هي تيهان يو كلا فرقنا يا مركا أبو الأيثم صحابي اللي أورنجري وكنيديس وحوي أبيس وحويا وما يسمى وحويا أبو الأيثم من تيهان وين أبيه بقى مركا تيهان أه صالح نكاس أبو صالح اللي ولانا ما بيعيش نبهان أيوه. محمد بن صلت توزي مسيب بالعين مسيب بالغين تغلبي توزي يا ثوري يا ابو كالفرقان ذلك يقول له على بخاري هجرة كان محمد بن صلت سبب توزي بالليلاوي كلام هو ثوري كان دمبنا تغلبي يا ثعلبي ايو كالفرقان يا نكا مسيب ليلاه ما كيسوي حويا وتغلبي بحي كلام هو ثعلبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاي والزاي وغيره يرى وغيره براء طيب حريز هي حرير أيو كلا فرتنا يا فرتو يقول أنك أبو حريز اللي إلى عثمان ابن ابن حريز أبا يالكود وحي الزاوية كلانا وبراء رابيين وحرير يحيى هو ابن بشر الحريري وغيره الجريري من جريري وغيره بالضمة الجريري جريري الجريري وكلا فرقنا كان يحيى بن بشر لا وسوى جريري وغيره الجريري ولا بالضمة جارية رأب علقة كمر جارية جيما أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد جارية بالجيم أبو يزيد وابن قدامة وابن سيد سبدح لعنين بقى يقول جارية طيب يزيد بن جارية هي قدامة جارية بن قدامة هي أسيد أبيه مركب أسيد بن جارية طيب. حيان بالياء سوى بن المنقذي وابن هلال وافتحا ووحدي ابن عطية وموسى العرب سوى كمد كله حيان إيه حبان أيو كلا فرقنا مركب يقول حيان بالياي بكسوان ياي سوى ابن المنقذ حبان ابن المنقذ موياني وابن هلال موياني فافتح فافتح عن لبضة فرضة وواحد دبع كليان ويا الغضبان وحدا كذب مركب لبضة حبان حبان ابن المنقذ هي حبان ابن هلال ابن عطية وموسى العرقة بالكسر والتوحيد فيما حققه عرق هي عرفة أيوه سنك لفرقنا وحليها ابن عطية وموسى موسى إيو هي عطية لبدو دويل وحوى العرق يعني ابن ابن عرقة وابن العرقة ويان موسى وعطية موسى بن العرقة هي عطية بن عرقة هي الليلة بالكسر عرقة والتوحيد يعني إفراد عن وحكة للولا ونجرين فيما حققه أبا حسين أبا حسين الأسدي يكبري ثم زريق بن حكيم صغيري وحوى حسين يا حسين مركا وحولي يعني أبو حسين الأسدي كبر حسين ده كدنبرا واحد وكلا فرسنا يا حكيم يا حكيم ثم زريق ابن ابن حكيم مصغره مركز زريق ابن حكيم حكيم كهذا لو جيدا مركا او بين قوسين كجليل زريقنا وإمام دون يسوون إنه مصغر حية بليا ابنه جبير محمد بن خازم الضرير حي يحبب كلفتنا يا يوم جبير أبيه وحويا وحيه marka jubayr ibnu xaya weeyaan ka dambana khaasim iyo xaasim buu kala farqino muxamed ibnu khaasim abdariir kaas mooyaane abu mucaawiya kaa mooyaane wixii kale marka waa xaasim kan isaga waa khaasim ibnu xudaafatin khunaysun faqadi hubaybu shaykhu maalikin wabnu cali marka hore wuxuu kala farqinayaa hunays iyo xubaysh hunays ibn ibnu xudaafa zawju xabsa qabila rasuuli lah alayh isalaatu wasalaam waa hunays marka ka kalena wuxuu kala farqin xabiib iyo khubayb khubayb marka waxaa weeye nin sheikhu malik ibni anas iyo cadiy cadiy wiilkiis khubayb ibni cadiy ninkii saxaabiga ahaa ee maka asiirka ku ahaa isaga marka waxaa weeyaan cadiy wiilkiisa oo ninkaas saxaabiga waa khubayb isaguna wa kunyatu ibni zubayr ibni zubayr kunyadiisuna marka isaguna abu khubayb weeyaan wiilkiisa naftiisa marka khubayb ibni cabdillahi ibni zubayr ayaa isna la odhan jiray aljurashi aljurashi yunusu aljurashi waxaa ninkaas la yidhaha yunus la yidhaaho wanadru labadaas unbaa jurashi ah falaa tufatish falaa tufatish can gayrihima jurashi waa labadaas nin oo keliya yunus iyo nadr uma cubaydillaahi falxaraazu biraa'i bad-an gayruhu kharaazu xaraaz iyo khazaaz ka dambe gayruhu khazaazu wuxuu kala farqinaya marka kharaaz iyo khazaaz kharaaz waa qofka wax tula muxuu ahay weelasha bilaacay iyo qudba ayaa kharaaz la yidhaahaa khazaaznana waa qofka baain lkhaz nooc min almalaabis marka wuxuu leeyahay cubaydullahi falxaraazu kharaazu kharaaz weeyaan biraa waxaa lagu sooyayaa bad-an oo bilowga ah gayruhu khazaazu marka laba zaood weeye ka dambeeya ayb bintu mucaawidin wa bintu nadri rubeyicin wabnu xakiimin fadri ayb kana wuxuu kala farqinaya rabiic iyo rubayic marka laba haweeno oo ansaariyaad ah yaa mid walbaba la yidhaaha rubayic rubayic bintu mucawid iyo rubayic binti nadr camata anas ibni malik ah ee midii gabadha kalenta iliga ka jebisay muxuahay nabiga alay sala qisaas xukumi jiray walaalkeed uu yidhi laga jebin maayo marka ila abeer dambana ilaahay uu u rumeeyey hadalkiisa marka waxa weye rubayic ayb wabnu wabnu xukaymin sadri zureyq marka ibnu xukaym dambu ku xihan yahay wabnu xukaym ina xukaym sadri ogow oo zureyq zureyq weeyaan bira awalan huzeyq baan ujeeda huzeyq weeyaan biraai awalan oo awalka kaga jirta rabaax waalidu waalidu zaydin wa cataa isax rabaax marka isaguna waxaa weeyaan cataa ibn rabax aabihiis iyo zayd ibn rabax aabahood محمد يكنى أبا الرجال وعقبة يكنى أبا الرحال والرجال يا أبا الرحال أيوك لفرقنا يا مركا محمد نوى أبو الرجال ككلامة قبل ليلانا وأبو الرحال سريج ابن يونس والنعمان وكنى أبا أحمد وابن حيان سريج هي شريح أيوك لفرقنا يا مركا وعليه سريج ibna yunusa wnucmaan yunus iyo nucmaan wiilashoodu waa surayj marka surayj ibnu yunus iyo surayj ibnu nucmaan surayj ibnu yunus kankadu marka imaamkii shaaficiga ahaa abulcabaas axmed ibnu surayj aabihiis weeyaan awogiisana marka aabihiisana marka waxaa weeya waa nucmaan yunusa wakna aba axmed abu axmedna abu axmed isagana waxaa ku kuniyootaa na ku kuniyo abu axmed yunuska hore abu axmed ku kuniyo wabnu xayaan iyo ina xayaan isaguna marka waa ku kala saddexaad oo surayj ibn xayaan saliimun bitakbiiri wsaybaani fadlun wamaa cadaahu fashaybaani saliim waxaa la wixii bukhaari ku jiraayo sulaym ma jira waa wada saliim bitakbiir shaybani iyo saybani iyagana kala farqinayaayo ninkaa fadli la yidhaaho wa saybani wixii ka soo hadhayna waa shaybani muxamadu cayaadu wanaajiyu wa cabdulaclaa kulluhum saamiyu saami iyo shaami ayuu kala farqinayaayo wuxuu leeyahay saddexdan tado nin afartan tada nin kulligood waa saami wixii kalena marka waa shaybani muxamed iyo cabaad iyo annaaji iyo cabaad ee maxamed cabdilacla kulligood waa saami xikmahu صبيح والد الربيع فتحا واضم أبا مسلم أبا لمسلم أبي الضحى صبيح يا صبيح بو مركا كلا فرقنا يا وحوليه ربيع ابن ابن صبيح أبيه وصبيح فتحا قرضو واضم جد أبا لمسلم مسلم ابن الصبيح أبيه أو أبو مسلم كان أبو الضحى أو أها أبو الضحى أو مسلم ابن الصبيح اللي لها أبيه مركا جد عياش الرقام والحمصي أبا كذاك المقرئ الكوفي عياش يا عباس بو كلا فرقنا مركب الأولى عياش الرقام والحمصي لبضبة وعياش طيب أبا حاليهم هو مكة أبو عياش وي كان تنبيبا أبو حمصي بقى لو إياها أبو عياش الحمصي طيب كذاك المقرئ الكوفي أبو بكر بن أبي عياش يسمونه واسيد أو كلك خارجي عاصم خارجي في كلاها حفصة كلاوريها يسمونه وحويا وأبو أبو بكر بن أبي عياش وافتح عبادة أبا محمد وضم أبا قيس عبادا ترشدي عبادة يعباد لبدا تشيغي وحوله وافتح فضله عبادة أبا محمد محمد بن عبادة أبيه فضله والنم قد أبا قيس قيس أبيه إنه قد عبادا أها ترشد وتنونيسا مركا وحاو كان هو قيس ابن عباد كاك لنا وحاويا أه وحاويا وعبادة وفتحوا بجالة ابن عبده كذا عبيدة كذا عبيدة بن عمرو قيدة وليه وفتحوا وفرنا بين دجالة بن عبدة وعبد دمين أولاً عبدة بينهم كذا سلة وكلا فرنا بين عين فيسة عبيدة بن عمرو السلماني قيده كو قيد له ابن عمرو إنه كو كلا مركب سلم وياه وحكروا عبيدة كل ما المجر وأنا كان كليس والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد والد عامر عامر ويلكي سنة كذا سيدة سوكلا ويان وعامر بن عبيد ويان وابن حميد ابن حميد ما يسمى واصل وكلا وكل ما فيه وحل وحي كجرة بخاري كجرة با وعبيده با مصغر ويان عن تعالى وحي عن تعالى ومصغر مصغر وولد القاسم فهو حفر وابن سواء وابن سواء السدوسي عنبر حب